alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin darsigeenii xalay waxaa u dambeeyey axkaamta ictikaafka waxaynu sheegnay ictikaafku inuu yahay asal ahaan sunne sharcigu aan waajibin waa ka yihi musanifku alictikaafu sunnat mustaxaba ictikaafku waa sunne la jeclaystay wakti walbana sunuu yahay sunnanimadiisuna waxay sii adkaataa uu sii fadli bataa tobanka dambe ee ramadaan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara u ictikaafi jiray isagoo raadinaya leylatulqadriga waxaanu sheegnay ictikaafku inuu shuruud leeyahay shuruuddaasi waa laba nooc shuruud laga rabo qofka ictikaafaya waxaa shuruudda ka mida islaamnimo oo gaalka ansixi maaya maadaama uu cibaadayy iyo atamyiiz qofka garaadkiisa iyo maankiisu inuu joogo oo qof waalan iyo ilmo yaroon garaadsan kama ansaxayo iyo wanaqaahu can ilxadathi alakbari xadadka weyn waa waxaa maydhasho waajibiya qofku inuu nadiif ka yahay kaasoo ah janaabada xaydka iyo nifaaska marka gabadhii xaydka lahayd iyo tii nifaaska lahayd iyo qofkii junubka ahaa ictikaafkoodu ansixi maayo waayo ictikaafka shuruuddiisa waxaa ka mida meesha lagu ictikaafayo waa inay noqoto masaajid oo laa yasixu اlictikaafu fii gayri اlmasjidi cinda caamati اlculamaa masaajidna dadkaasi ma geli karaan alxaa'idu wاnufasaau wاljunub qofka markaa ictikaafayana waa inuu noqdo qof ka maran arrimahaas shuruudda markaa camalka iyo shaqada ictikaafka la dhaha lafteedu ay leedahay waa ka sheegay musanifku ee wuxuu yihi walahu ay lilictikaafi ictikaafka waxaa u sugan shardaani laba shardi oo la-aantood aanu ansaxayn anniyatu aa niyeysiga qalbiga uu ka niyeysto waayo waa cibaado cibaadana niyay u baahan tahay wاlubthu fi اlmasjidi shardiga labaadna waa inuu masaajid ku nagaado nagaansho iqaama walaa budda an takuna aliqaamatu fi masjidin meesha lagu nagaanayana waa inay masaajid noqoto nagaanshahaas iyo joogista inteeda u yari waa iqaamatun oo zamanuhaa fowqa zamani اطuma'niina fi اrukuuci wagayrihi waa joogis qofku masaajidka uu joogo oo waktigeedu uu ka badan yahay waktiga dumaaninada ama xasilidda rukuucda iyo sujuudda iyo lagu xasilaa uu u baahan yahay oo markaa lubthi ama nagaansho lagu magacaabi karo waajibna maaha inuu xasilo dee masaajidka uu dhexdiisa intuu joogo xarakaadka dhaqdhaqaaqa uu joojiyo bal yakfi ataradudu fii jawaanib اlmasjidi maala mar hadduu niyadaa la yimaado masaajidkiina uu dhex joogo mid socsoconayaba ha noqdee muctakif buu noqonaya ictikaafku waxuu yihi waa laba nooc ictikaaf qofku uu ku nadray ictikaafkaasi waa faral haddii markaa uu ku nadray inuu noqdo mutataabic maalmo ama habeenle xidhiidhsan inuu ictikaafo waxaa waajib ku ah inuu ictikaafo habeenadaas ama maalmahaas oo xidhiidhsan umana banaana inuu masaajidkii ka baxo ilaa cudurdaar awgii mooyaane waan ka ihi walaa yakhruju min alictikaafi ka bixi maayo almanduuri ahaa mid lagu nadray mutataabican xaalow yahay weeye macnuhu ictikaafka lagu nadray xaalow yahay mid muddada lagu nadray in la ictikaafo ay tahay muddo xidhiidhsan oo wuxu uhi tusaalahaan waxaan ku nadray tobanka dambe rabadaan ama shanta rabadaan u dambeeya ictikaafkii faral buu noqonaya si xidhiidhsan inuu ictikaafaano faral bay noqonaysaa marka inuu baxaa ma banaana ila lixaajat linsaan inuu u baxaa mooyaane xaajada insaanka sida kaadi iyo saxaro iyo janaabo la yska maydho iyo culis iyo cabis iyo waxyaabaha aan masaajidka qofka aan ugu sahlanayn aw maradin ama xanuun awgiy oo laa yumkin muqaamu maca xanuun aan masaajidka la joogi karin oo wixii uu baahnaa ayaanu masaajidka ka helahayn dhakhtar iyo qof u khidmeeye iyo ama masaajidka inuu kharibaaba laga baqayaa dee uu kuma tago ama uu ku shubmo ama kaadiya waxaasi ay ka gaadhaan ictikaafka sunnaha ah ee aanu qofku ku nadrin isagu inuu baxaa xaaraan kama aha qofka dee cibaadada sunnaha qofku isagoo bilaabay buu haddana iskaga bixi karaa salaad ba ha noqoto doonaysa soom ha noqoto ictikaaf ha noqoto marka intuu joogana muctakif buu noqonaya dee markuu baxana qof ictikaafkii ka baxay buu noqonayaa hadduu cudur daar la-aan u baxo ictikaafkii hore meesha uu ka baxay markuu soo noqdo mid cusub bilaabaya laakiin wuxuu kaa hore kaga duwan yahay qofka ictikaafka ku nadiray cudur daar la-aan baxay maalmihii xidhiidhsanaay uu ku nadiray baa ka kala go-aya hadduu cudur daar la-aan baxo way noqonaysaa inuu soo bilaabo kan ictikaaf sunna iska ictikaafayee baxayna wax ka kala go-ayo oo uu soo bilaabayo dee marka horeba waajib ku ahaa baan jirin wayabطulu bilwaطi buu hi ictikaafku wuxuu ku buraa galmo bilijmaac waa laisku waafaqay taas oo hadday doorashadiisa ku dhacdo on lagu khasbin ictikaafkana uu xusuusan yahay arrintaasina qofka ictikaafsan inay xaaraan ka tahay uu garanayo waxaa la mida alinzaal almubaashara alinzaalu min mubaasharati bishahwa haddii ay biyihii ka yimaadaan taasoo ka dhalatay mubaasharo ay shahwa la socotay waxaa kaloo ictikaafku uu ku burayaa bixitaanka qofka uu ka baxo masaajidka jirhkiisa o dhan masaajidka uu ka wada baxo qaala kitaabu اlxaji wاlcumra waa kitaabka u dambeeya cibaadaadka rubcu اlcibaadaat xajka iyo cumrada axkaamtoodu ku saabsan yihi xajku luqa ahaan waa alqasdu weyi waa shay in loo qastiyo sharcanna waa qasdu اlbeyt اlxaraam gurigaa ilaahay xurumeeye ee kacbada la idhahdo waa in loo qastiyo linusuk si cibaadaad gaara oo halkaasu lagu guto loogu soo sameeyo waana faral saaran qof kasta oo mukalafa oo xor ah oo awooda waana tiir ka mida tiirarka islaamka ilaahay baa yihi walilaahi calى اnnaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila cumrigana hal mar buu waajibaa waayo waa cibaado qofku uu isku darayo xooggiisa iyo xoolihiisa sida khaalibka cumraduna saasoo kale waa waajib iyaduna oo qofkii markaa weydiiyey waalidkii inaanu xajka iyo cumrada awoodi karin xoog iyo tamar aanu u hayn oo gaadiidka aanu qabanayn rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam xuji can abika wactamir aabbaha ka xaji oo ka cumrayso asxaabu sunan alarbaca ayaa wariya wana xadiid saxiixa wey xajku mar haddii la bilaabo in la dhammaystiro ayaa waajiba oo la iskagama bixi karo xataa hadduu sunno yihi oo cibaadaadka sunnaha oo inaga nidhi iyadoo qofku uu bilaabay buu iska joojin karaa lakiin xajka iyo cumradu iyagu kuma jiraan ilahay baa hi waatimu alxaja walcumrata lilah mar haddaad ixraamato xaj ama cumro sunnaba marka hore ha noqdee inaad dhammaystirtaa faral bay kugu noqonaysaa xajku haddaba inuu waajibaa shuruud bay leeday oo qofka shuruuddaa laga helo ayuunbuu xajku ku waajibaya qofka aan laga helinna kuma waajibayo wa sharaa'iطu wujuubi اlxaji buu hi xajka waajibitaankiisu shuruudda uu leeyahay walcumrana waa la mide sabcatu ashyaa waa shayaal oo toddoba ah toddoba shardi qofka marka laga helo ayuunbaa xajka iyo cumradu ay ku waajibayaan shardiga koobaad waa alislaam waa islaamnimo oo gaalkii aan diinta sooba gelin xajkii waa waajib waajib uu ku yee la odhan maayo yaعnى wujuب muطaalaba waajibnimo keensta in laga dalbo la odhan war xaji oo la faro waa lagu ciqaabi doonaa aakhire xaj la-aanta hadduu xajiyana xajku ansixi maayo hadduu islaamana markaa uu islaamo ayuun baa la leeyahay xaji shardiga labaad wathani albuluq waa qaangaadh qofkii ohan qaangaadhin mukalaf maaha xaji cumratona waajibku maaha isagoon qaangaadhin hadduu xajiyo xajku u ka ansaxaya laakiin laa yujziu can xajat اlislaam xajkii faralka ahaa kaga dhici maayo addoonkaa lamida isagoo addoona hadduu xajiyo uu ka ansaxaya lakiin xajkii faralka ahaa kaga dhici maayo ka yarina markuu qaangaadho xajatulislaamki waa laga rabaa addoonkuna markuu xoroobo xajatulislaamki waa laga rabaa waathaaliu alcaqlu waa miyir qab qof waalan xaj waajib kuma aha ee mukalaf maaha waraabicuna alxuriyatu waa xornimo oo addoonkii xaj kuma waajibaya ijmaacan intuu addoon yahay waayo manaaficdiisa waxaa iskale addoonkiisa markaad dha xaj baa ku waajibaya dee muddadaa uu xajka ku maqan yahay manaaficdii uu kala maqan yahay bay noqonaysaa sayidkiisa iskale manaaficdiisa muddada xajka uu ku maqan yahay inuu manaaficdii kala maqan yahay bay noqonaysaa mustaiic mana aha dee waa qof la haystaaboo cid baa iska leh jumcahaban ku waajibinba masaafada loo soconaya ay yar tahay marka xaj maxaad umalaynaysa oo laga yaabo in qaarada la ysaga tallaabo waaye istiaacada oo ay arrimo ka farcamayaan ayuu musanifu kala qaadqaaday marka shardiga shanaad waa alistiaaca waa qofku xajka inuu awoodo oo ilaahay baaba taa shardi uga dhigay waajibitaankiisa walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila nabiguna wuxuu uhi wataxuja اlbeyta in istaطacta ilayhi sabiila marka istiطaacada ayaa shuruud leh shuruuddeeda waxaa ka mida wujuud الzaad qofku inuu sahay haysto sahay ku filan sii socod iyo soo socod iyo muddada uu xajka uu ku maqan yahay wakadalika weelkii uu ku qaadan lahaa sahayda waa inu haysto waxaa kaloo shardiga inuu oo istiaacada shardi u ah inuu biyo ka helayo meelaha uu sii marayo iibba ha ku helo thamirulmithliba ha ku hele waxaa kaloo istiaacada shari a wujuud raaxila inuu haysto gaadiid inuu helayo walow iibba ha ku helaye thaminulmithliba ha ku helaye ama kiraba ha ku helaye gaadiidkuna ay noqdo gaadiid manaa isaga ku habboon ila dadku isku mid maahe dadka qaar baa dameer haddii ay helaan iskaga tegi kara qaar baa faras qaar baa awr qaar baan gaadiidka noocaasi aanu anfacayn gaari u baahan qaar baan gaarigu xataa aan qabanayn oo u baahan diyaarad marka raaxila tasluxu limilihi shardigaas ayay leedahay yaa markaa inuu gaadiid haystaa waajibitaanka xajkiisa ay shardi u tahay waa ka isaga iyo maka masaafatu safar ay udhaxayso iyo ka sii badan ama masaafatu safar in ka yar baabuu maka u jiraa laakiin ma socon karo isna gaadiid baa shardi u ah inuu mustaiic noqdo laakiin qofka masaafatu safar in ka yar u jira maka soconna karaya inuu gaadiid haystaa waajibitaanka xajkiisa shardiba maaha waa inuu u lugeeyo dele waa lugeyn karayaa meeshina waaba dhowdo masaafatu safarba waaba ka dhowdaya inta aynu sheegnay oo ah sahayda iyo gaadiidka waxaa shardi u ah inay dheeraad ka yihiin deynta lagu leeyihi sidaasoo kale dadka masruufkoodu ku waajibay masruufkoodii muddada sii socod iyo soo socod iyo intuu maqan yahay waa inay dheeraad ka yihiin hoy isaga ku habboonna waa inay dheeraad ka yihiin khaadim iyo adeege qof u shaqeeya oo isaga ku habboonna waa inay dheeraad ka yihiin oo uu u baahan yahay khidmadiisa iyo adeegiisa taa macnaheed waa baxa lacag wuu haystaa xaajka ku tegi karo laakiin deynta lagu leeyahay dheeraad kama aha lacagtaas waajib kuma aha xajki laa yajibu caleyhi alxaj ma xajiyi karaa ha uu xajiyi karaa xajka uu tegi karaa mar haddaan deynta waktigeedu taagnayn haddii deynta waktigeedu uu taaganya lacagta inuu ku xajiya ma banaana waa inuu deynta iskaga bixiyo haddiise deynta waktigeeda aanu taagnayn oo mudda ay ka harhsantay xajki kuma waajibayo maadaama maalkan uu haystaa deynta iyo xajka aanu wada wafaynayn laakiin waa xajiyi karaa xajkuna waa ka ansaxaya waxaa la mida saasoo kale wax masaariifa oo reerkiisa uga soo harhayaa ma jiraan lacagtu xajka isaga way geenaysaa xajku ku waajibi maayo umana banaana inuu dayaco uu idhaahdo wafdi ilaahay baan noqonayaa iyagana ilaahay baan kaga tegaya mar walba ilaahay waa lagaga tegayaa ilaahay baa la tala saaranaya adigu awooddaada iyo xeeladaada xooguma qaban kartid lakiin dee asbaabta sharciga inaad la timaadaa waajib kugu ah oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi kafaa bilmari iman an yudayica man yacuul qofka waxaa dembi ugu filan inuu dayaco dadka masruufkooda uu ku waajibay guri hadduu qofku leeyahay miyaa la odhanayaa gurigan iibiyo xajka waa kugu waajiba xajka ku tag gurigaa la eegaya hadduu ya guri isaga u dhigma iibi la odhan maayo sakan ahaan iyo hooy ahaan buu ugu jiraya laakiin guri isaga ka meeqaan sarreeyuu ku jiraa waa nin hayntiisu iska yar tahay waxaanu ku jiraa guri buyuut ulmuluuk walakhniyaa guryaha ay boqorada iyo maalqabeennada waaweyne degaan buu ku jiraa tusaalahaan lacag kalama hayo uu ku xajiyo iibi baa la odhanaya guriga maayo gurigan uu kaa meeqaan sarreeya marka xaaladada dhaqaale la eego oo guri kula meeqaanana ka iibso xajkana ka tag baa la odhanaya gaadiidkii baa lamida gaadhiga uu wato tusaale ahaan hadduu ya gaadhi isaga la meeqaan oo dee uu baahan yahayna iibiyo xajka inaad ku tagtaa waajibkuga la odhan maayo laakiin wuxuu wataa gaadhi afartan kun oo doolara shidaalkana dadu ka shaxaadaa yaani waa gaadhi ka meeqaan sarreeya waxaan shaxaadka meesha usoo geliy waxaan ku muujinaya inuu gaadhigu ka meeqaan sarreeyo gaadhigan iibi baa la leeyahy niyo gaadhi toban kunana ka iibso toban kunna xajka ku tag lacagta kalena dee wax ku qabsaba dee saasaa la odhanaya waayo marka waa in sahaydiisa iyo gaadiidkiisa waa inay dheeraad ka yihiin arrimahaas aynu sheegnay waxaa kaloo ka mida shuruudda xajka takhliyat اطariiq waddadu waa inay u bannaantay oo aamin ay tahay waddadu amnu ariiqi baa loo jeedaa haddii aanu naftiisa uga aamin noqonayn cadow ama cawradiisa ama maalkiisa xajku waajib kuma ah oo rasuulka ahi laa darara walaa diraar laakiin haddii helayaan ciidan raaco oo ilaaliyo oo wixii laga baqanayay ka difaaca marka waajib bay ku noqonaysaa gabadha iyada xajkeeda waxaa shardi u ah inay haysato maxram ama zawj ninkeedii ama maxramkeedii oo la xajiya ama waxa dha aw niswa hiqaat bay idhahdaan shaaficiyadu ama dumar lagu kalsoonyahy waa inay la socdaan bay idhahdaan saddexdaa midkood waa in la helo zawj aw maxram aw niswatu niswatun hiqaat ama dumar lagu kalsoonyahy weliba dumarkaasi waxay halka maxramka u buuxin karaan bay leeyihiin haddii xajku uu yahay xajkii faralka ah oo xaj aan faral ahayn ama cumro aan faral ahayn ama safar ganacsi ama booqasho safar kastaoo aan waajib ahayn gabadhu bilaa maxram ma safri karto iyadoo ninkeeda aan la socon maxramkeeda aan la socon haddii laba kunoo dumare xataa ay la socdaan bay leeyihin marka arrintan waxay ku gaar yeelayaan niswa hiqaad xajka faralkaa bay ku gaar yeelayaan la socon waxaa kaloo shuruudii ka mida imkaanu almasiir in laga gaari karo xajkii oo dee muddada hadhay waa muddo markaa uu xajka ku gaari karo oo markii uu helay saadkii iyo raaxiladii iyo waa in muddada xajkii ka hadhay ee alwuquuf bicarafa ka hadhay ay tahay muddo uu ku gaari karo bilaa dhibaato uu ku gaari karo markaasaa xajka uu ku waajibaya halkana wuxuu kaga hadlaya arkaan اlxaj arkaanta xajka waxaa looga jeedaa waa arrimo xajka laftiisa ka mida la-aantoodna xajku aanu ansax ahayn wax meeshooda qofka u buuxinayaana aanu jirin oo lagu kabi karaa wa arkaan اlxaji buu ihi xajka arkaantiisa la-aantooda aanu ansax ahayn arbacatun waa afar buu ihi marka labo kalena waa sheegi doonaa afar buu sheegay alixraamu weeyaan ka koobaad waa ixraamashada maca niyati macnaa niyo maceed uu ixraamto marka ixraamashadu waaba waaba niyada lafteeda laakiin niyada laba kala yaro ah qofku inuu guud ahaan niyeysto inuu xajiyayo ama u cumraysanayo taasi ixraam maaha ixraamku waa waa niyatu الdخuل في النسك waa inuu niyeysta inuu bilaabayba xajki inuu bilaabo u xraamtay ama cumradii inuu bilaabay rasuulka inma اعmaaل بنyat inma لkuli mriin ma naw xajkuna waa cibaado barax tiran ka niyo la-aan ansixi maayo sida soomka iyo salaada iyo marka kuguma fila niyada guud ee ah sanadka waan xajiyaya inaad niyeysta ama waan cumraysanaya la niyada loo jeedaa raamka ixraamashada ah waa inaad niyeysato inaad bilowday ood gudagashay camalkii marka dee waktigiisi iyo meeshiisii la gaadho kaasaa ixraam la dhaha magaca ixraam iska leh waathaani buu yidhi rukunka labaad alwuquufu bicarafa waa in carafa qofku uu tago wuquufka inuu taagnaado loogama jeede xuduuru lmuxrimi bilxaj bicarafaat waxaa looga jeedaa qofkan xaj ixraamtay dhulkaa ballaadhan ee carafa la idhaahdo waa inuu tago oo laxdatan fii waqti اlwuquuf yacnaa wakti waktigii carafa ahayd in la joogo ka mida waa inuu halkaa tago nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi alxaju carafa yacnaa rukunka arkaanta xajka u weyni waa alwuquuf bicarafa markaa carafina waa dhul ballaadhan wakti alwuquuf bicarafana wakti ballaadhanna waa leeyihi marka dhulkaa meel ka mida uun qofku isagoo ixraaman inuu tago ou joogo ayaa laga rabaa waktiguna waa ballaadhan yihi alwuquuf bicarafa wuxuu bilaabmayaa marka waktiga salaada duhur uu soo galo waktu zawaal ayuu bilaabmaya ilaa waaga maalinka tobnaad oo ciidul adxa uu ka baryayana waktigii markaa carafa weli wuu jooga maalinka tobnaad haddii waagiisu uu baryo oo ciidul adxa ay soo gasho maalinteeda ay soo gasho markaasuunbaa qofka alwuquuf bicarafa u dhaafay markaa dhulkaa ballaadhan ee saciidu carafa la idhaahdo waktigaa ballaadhan wakti ka mida uun hadduu carafa dhex taga qofku hadduu doonayo saasun ha u dhex maro oo xagga kale ha uga baxee rukunkani xaasil buu u noqonaya waayo rasuulku wuxu uhi man adraka macana hadihi الsalaa waataa carafaat qabla dalika leyla aw nahaara faqad tama xajuhu waqadaa tafathahu waa musdelifu rasuulku ka hadlaya markii carafa laga soo noqday subxii tobnaad habeenimadii tobnaad bu musdelifo weyday subxii tobnaad buu musdelifo rasuulku ka hadlaya markaasa wuxuu leeya qofka salaadana la tukada oo salaaddii subax ee musdelifo ku tukaday waktigaa ka horna carafo tegey goor habeena ama goor maalina taas maxay daliil u tahy habeenka tobnaad oo dhami waa waktun liwuquufi carafa iyo maalinkaa sagaalaad xajkiisu u dhamaystirmay buu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam asxaab asuna alarbaca ayaa xadiidkaa wari xadiidu curwa ibn mudaris wey waay marka maxaynu nidhi waktu alwuquuf goormu bilaabmaa ya cinda zawaali shamsi yowmi carafa maalinka carafa maalinka sagaalaad marka qoraxdii samada bartankeeda ay xaggan uga ilatay macnaa waktiga duurku markuu soo galo qofka waktigaa ka hor carafo taga ee dabeetana ka soo dhaqaajiya carafa rukunkaasi xaasil uma ilaa goormuu joogaa waqt lwuquuf ilaa maalinka tobnaad waagiisu uu ka baryayo haddii maalinka tobnaad waagiisu uu ka baryo isagoon carafo weli tegin alwuquuf bicarafa u dhaafay mar haddii alwuquuf bicarafa u dhaafayna macnaheedu xajkaasi u dhaafay axkaam baana ka dhalanaysa insha allahu tacala aynu arki doonno waaya wاhaaliثu rukunka saddexaad aلطawaafu biاlbeyt waa dawaafka kacbada lagu dawaafo marka xajku dhowr dawaaf buu leeyahay dawaaf rukuna baa jira oo bimacnaa la-aantii xajku aanu ansaxayn wax meeshiisa buuxinayaan aanu jirin طwaaf اlifaada iyo طawaaf اlxaj iyo ayaa la idhaahdaa طawaafkaasi markaa waa طawaafka carafa wuquufkeeda ka dambeeya shuruuddiisay ka mid tahay bacda wuquufi carafa inuu dawaafkaasi ahaado dawaaf wuquufka carafa ka horreeyey dawaafkii rukunkaa ma noqon karo taasi waa mid waktigiisuna wuxuu bilaabmayaa dawaafka rukunka ah habeenka tobnaad oo leylat naxr marka uu kala barhmo waktigaa ka hor qofka dawaafaa ama qabla wuquuf bicarafa carafa intaanu istaaginba sii dawaafay idha waan sii qadimanaya zaxmaddan ka cararaya ka ansixi maayo dawaafkan dawaafka xajka ee rukunka ah wakti uu ku dhammaado ma leh oo qofku isagoon dawaafin xataa hadduu ka soo noqdo xajka qof muxrima buu weli ahaanaya oo guurkii iyo waxyaabahaasi galmad iyo xaaraan ay ka yihin ilaa uu ku noqonayo walow bacda sanawaat ha noqde oo wax meeshiisa buuxinaya ma jiraan oo lagu kabi karaa wakti uu ku dhammaadana ma leh waraabicu rukunka afraad asacyu waa socodka bayna safa walmarwa safiya marwe dhexdooda la socdo markaa safiya marwe laba buurood bay ahaayeen hadda markaa waxbaa kasii muuqmuuqda laakiin dee meeshii buuro caadiya hadda maaha marka labadooda in dhexdooda la socdaana arkaanta xajka ayay ka mid tahay ina safa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaxa calayh an yatawafa bihima xajka iyo cumradaba sacyigaasi wuxuu u yahay rukn rasuulkuna wuxuu abu muuse ku yidhi طuf biاlbeyti wabisafa wاlmarwa uma axil kacbada ku dawaaf safe iyo marwana ku dawaaf sacyina waa la dhaha dawaafna waa la dhaha socodkaa safiya marwa dhexdooda la soconayo waana toddoba jeer sii socod iyo soo socod waa la kala tirinaya safa markaad ka tagtaad marwo tagto waa mar markaad marwo ka soo noqotee safa aad timaadana waa mar labaad imaasii socdii soo socod in laysku tirinaya sidaa afar iyo toban bay ku noqonaysaa sacyigu haddaba shuruud buu leeyahay oo shuruuddiisa waxaa ka mid a an yaqaca bacda dawaafin صaxiix dawaaf si saxa u dhacay waa inuu ka horeeyo oo qofku isagoon dawaafinba hadduu idhaho sacyigii baan horaysiinayaa ma ansaxayo dawaafku ha noqdo dawaafu lifaada oo ah kii xajkii aynu ka warramaynay rukunka ahaa ama dawaafu lquduum ha noqdo dawaafka sunne ee qofku markuu soo galo maka uu samaynaya waa in alwuquuf bicarafana aanu u dhaxayn dawaafka iyo sacyiga a marka haddii qofkii markuu dawaafuulquduumka sameeyo uu sacyigiina raaciyo hadhow markuu carafo ka soo noqdee dawaafulifaada uu la yimaado dawaafka sacyi kale loogama baahna u qadintay almuhim waxaa shardiga uun sacyigu inuu dhaco bacda dawaafin saxiix waaya arkaanta xajka waxaa ka mida sida muctamadkaa fi lmadhab oo kitaabka uu ka tegey alxalqu aw الtaqsiir sida mashhuurkii waxa weeye inay nusuk yihiin cibaado aan ahayn wixii markii hore mamnuuca qofka ka ahaa xajka awgii uu banaysanay inaan ahayn marka arkaanta iyaguna ay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mida arkaan tartiibu mucdam ilarkaan arkaantan badankeedu saa u kala horeyma in loo kala horeysiiyo waa inuu ixraamashadu waa inay u horeyso oo isagoon ixraamanba oo niyadiiba aan la iman hadduu iska dawaafo ama saciyo ama carafa iska tago takbiiratulixraamka ayaa ixraamku uga dhigan yahay xajka takbiiratulixraam adoo la iman may salaadi kuu xidhmaysa wixii ka dambeeyey mayaa la xisaabinaya sidaasoo kale adoon la iman ixraamashadii xaj kuuma xidhna waxaad samayso o dham u xisaabsan maa kadalika waxaa shardiya alwuquuf bicarafa inuu tawaaf ulifaada ka horeeyo soo ma waa inaga sheegnay taas wakadalika xiirista madaxa iyo gaabintii waa inuu ka horeeyo waxaa kaloo shardiya sacyigana inuu ka horeeyo dawaaf haddaanu dawaafuulquduumkii ka horeysiin oo aanu sacyiga ku xigsiin dawaafuulquduumka waa inuu dawaafulifaadu horeeyo oo sacyigu waxa weeyaan uu dambeeyo saasuu nebigu u tartiibiyey waxaanuu yihi litaahuduu canii manaasikakum xajku markaa wuxuu leeyahay wakti oo bilaa jira la dhaa bilaa xajka bilahaasi mar haddii ay soo galaan xaj waad iska xiraaban karta alxaju ashhur macluumaat buu hi ilaahay waa shawaal maalinta ciid ulfirigaad xaj iska xraaban kartaa laakiin dawad xraamnaanaysaa ilaa waktigii xajka acmaashiisa la sameynayo laga gaadhayo adaa isculaysiiye iyo dulqacda iyo tobanka habeen ama maalmood u horeeya bisha dilxija oo mar haddii maalinka tobnaad ee dilxijo waagiisu uu bariyo waktigii xajku wuu dhammaaday oo xaj qofku uu ixraamtaa ma ansaxayo hadduu ixraamtana cumrun buu qofku kaga xalaaloobaya yataxalal minhu bicumra cumradu iyadu wakti gaara ma leh maalmaha sanadka o dhan baa la cumraysan karaa waxaan cumro loo ogolayn un qof markaa dee xaj ixraaman ma odhan karo isagoo xajka ixraamanoo maalmihii xajka ku dhex jira anigo kolleyba minaan iska fadhiya ayaan iska soo cumraysta ma odhan karo isagu lan waa mutalabis binusuk cumradii uu ku guda jiraa isagu waay halkana wuxuu kaga hadlayaa arkaanta cumrada wuxu uhi wa arkaan alcumrati cumrada arkaanteedu arbacatu ashyaa shayaaloo afara weeye alixraamu xraamashada weeye xajkay taa kalamita iyo waawaafu awaafka awaafkii cumrada iyo wasacyu iyo dawaafkii safiya marwe dhexdooda la dawaafayay iyo walxalqu xiirista timaa la xiiray la dhukuro aw taqsiir ama gaaminta la gaabiyo fii axad alqowleyn buu hi labada qowle shaafici midkood markaa la eego oo qowl wuxuu leeyahay alxalqu aw taqsiir arkaanta ka mid maaha waana xagga hore dee ka uu musanifku raacay qowle wuxuu leeyahay waa ka mid waana qowlka mashhuurka fi lmadhab waxaa kaloo dee sidii oo kale rukun u ah tartiibu jamiici arkaaniha iyada arkaanteeda o dhan waa in la tartiibiyo oo la kala horeysiiyo waa inuu xraamto oo u dawaafo oo uu saciyo oo kadib xirasho ama timagaabin uu sameeyo arkaanta cumrada waa inay saa u kala horeeyaan halkana wuxuu kaga hadlaya waajibaat اlxaj wuxuu waajibaat اlxaji xajka waajibaadkiisu hayru larkaani arkaanta aan ahayni alaaثatu ashyaa shayaal oo shana weeye waynu arki doonaa shayaal oo saddexa weeye waynu arki doonaa waa shan saddex qura maaha marka kitaab ulxaj waa kitaabka qura ee fuqaha shaaficiya ay ku sheegaan arkaan waajibaat iyo sunan oo rukunka ay ka dhigaan wax udhaxeeya waajibka ay ka dhigaan wax udhaxeeya rukunka iyo sunaha abwaabta kaloo dhan maxaynu ku arkaynaa cibaadaadka furuudo arkaana iyo sunan bs wax waajibaad la dhaa ma sheegaan marka arkaanta de waynagii soo fahmno rukun waa shay xajkii ka mida la-aantiina xajku aanu ansaxahayn wax lagu kabi karoo meeshiisa buuxin kara anaanu jirin sunnuhuna waa shay xajkii ka mida oo haddii la sameeyo ajar laga helaya haddii laga tagana xajku aan waxba u noqonayn waajibku haddaba waa maxay waajibku waa shay in la sameeyaa ay waajib tahay oo dee qofka la amray oo haddii dee ogaan uga tago uu ku dambaabayo laakiin rukunkii muxuu kaga duwan yahy rukunki wuxuu kaga duwan yahy haddii laga tago xajkii ma ma burayo oo ma fasahaadayo ee waxaa meeshiisa buuxin kara neef la qala iyo waxyaabaha aynu xagga dambe ku arki doono insha allahu tacaala iyo neefkaa wax ka bedela waay waajiga koowaad waa alixraam waa ixraamashada min almiiqaati laga ixraamto in la ixraamtaa soo rukun may ahayn le qofku uu niyeysto xajkii inuu bilaabay ama cumradii inuu bilaabay taas iyadu waa rukun tan iyadu way ka duwan tahayoo waa meesha qofka loo asteeyey inuu ka ixraamtaa waajiba inuu ixraamtaa waa rukun meesha loo asteeye loo calaamidiyey inuu ka ixraamtaana waa waajib markaa dee waxaa jira meelo nebigu uu sheegay inay mawaaqiit yihiin mawaaqiit makaaniya meelo xajka laga ixraamto iyo cumradaba meelaha qofku hadduu xagga maka ka xigo halkaa uu joogunbuu ka ixraamanaya miiqaad kale ma leh laakiin hadduu dabadda uga baxsanya meelahaasoo xagga maka mooyaane xagga kale uu ka xigo kuu soo mara inuu ka ixraamtaa waajib ku ah ama ka uu la sinmo haddaanu mid ku beegmahayn mawaaqiiddaa ka mida ka ugu dhow markuu la siman yahay waa inuu ixraamto inuu bilaa ixraam ku dhaafaa ma banaana laa yajuus hadduu miiqaadkii dhaafo isagoon xiraaman oo isagoo miiqaadkii dhaafay uu xiraamto ma ka gudeeda ka xiraamto qofkii hargeyse ka tegey tusaalahaan ee cumraysanaya ama xajiyey waajib buu ka tegey marka wax waajibku waa inuu noqdo intaanu camalka bilaabin waa inuu miiqaadkii ku noqdo u kasoo xiraamto haddaanu noqonna waxa waajib ku ah waajibkaa uu ka tegay inuu ku kabo dam dhiig neef uu xaramka ku qalo oo hilibkiisana masaakiinta xaramka u qaybiyo marka in miiqaadka laga xiraamtaa waa waajib ee rukun maaha waay wa ramyu ljimaari waajibka labaad waa tuurashada la tuurto jamradaha jamrat alcaqaba iyo alwusطa iyo asuqra saddexdaa jamradood waa meelaha dhagax tuurka in la dhagax tuuro marka dhagax tuurku waa laba nooc mid waa dhagax tuurka dhaca maalinta ciidda yowmu naxr yowmu ciid اladxa jamrad qura oo jamrat alcaqaba la dhaha ama alkubraa oo taxagga maka usoo xigtaa taasunbaa maalintaa la tuurtaa tuurashadeeduna gelinkaa horeba waa bilaabmaysa bal hadduu habeenku kala barhmo habeenka toona maruu kala barhnaba barhmaba waktiga tuurashadeedu way bilaabmaysaa marka maalintaa waa taasoo qura tuurashada labaadna waa saddexa maalmood ee maalinta ciidda ka dambeeya in saddexda jamradoodba la tuurto iyadoo ta yare xagga mino u xigta laga soo bilaabayo ta dhexe ta weynee maka u xigta lagu gebagabaynayo marka tuurashooyinkaasina waa waa waajib qofku hadduu ka tago xajkiisii waxba u noqon maya lakin waxa waajibku ah inuu ku kabo dam ama dhiig xoola u qala inuu ku kabo ayaa waajib ku ah waay laakiin goormaa la odhan karaa qofku wuu ka tegey masle muhima u fiirsada daqiiqa weliba goormaa la odhan karaa wuu ka tegey tuurashadii jamradaha ayaa mutashriiqa ahayd inuu tuurto waa haddii isagoon weli tuurin ayaamu tashriiqi ay baxaan laakiin inta ayaamu tashriiqu joogaan tuurashadii maalinka koobaad iyo tuurashadii maalinka labaad iyo tuurashadii maalinka saddexaadba weli baaqi bay utahay waxaa tuurashada jamaraadku ay dhaafaysaa haddii ayaamu tashriiqi ay dhammaadaan isagoo weli weli aan tuuran oo maalintii koobaad muu tuurin maalintii labaadna muu tuurin laakiin maalintii saddexaad buu saddexdiiba israaciyey laysa calayhi shay waxba laguma laha oo saddexdaa maalmood tuurashadaa wakti bay u yihiin maalinka u dambeeya ayaa tashriiqa haddii qoraxdiisu ay dhacdo isagoo weli aan tuuran ayaa tuurashadaasi ay dhaafto aaliu alxalqu waajibka saddexaad waa in timaha la xiiro ama la gaabiyo waa qowlkii hayru mashhuurkaa weeye sida qowlka mashhuurkiina muxuu odhanaya waa rukn xalqiguna ragga ayuu ku gaar yahay weliba afdal uu yahay dumarka markaa iyagu waa laysa calى الnisaai xalqun bu uhi nebigu inama calى الnisaai taqsiir dumarka dhukurasho laguma laha gaabin ayuunbaa dushooda ah xadiidka abu daawuud wariye can ibn cabaas marka musanifku muxuu ku daray in timaa layska xiro ama layska gaabiyo waajibaadka qowlka muctamadka ee mashhuurka ah ee raajixa fi lmadhabna waa maxay in arkaanta ay ka mid yihiin xalqigu ama taqsiirku inu arkaanta ka mid yahay waay waxaa kaloo uu ka tegey oo sunayaasha uu ku daray arrimo madhabka dhexdiisa waajibaadka ka mid a waxaa ka mid a almabiit bilmusdelifa habeenka tobnaad marka galabta sagaalaad laga soo noqdo carafa habeenka tobnaad in musdelifo loo hoydo waa min waajibaat alxaj fi lmadhab cala almuctamad sida muctamadka marka qowl wuxuu ku socday isagu marjuux wuxuu ku daray sunayaashu ku daray saynu arki doono waay waxaa kaloo waajibaadka ka midoo uu ka tegey almabiitu biminan layaaliya ayaami tashriiq maalmahan ayaamu tashriiqa lahaa saddexa maalmooda ka dambeeya ciid uladxa habeenadooda in mino loo hoydo habeenka koobiyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaad qofkii aan degdegine maalinta labiyo tobnaad aan iska sii tegin in mino loo hoydo waa waajib oo habeenka badankiisa qofku waa inuu joogo mina hadduu ka tagana waxaa looga baahan yahay oo saddexdaa habeenba uu ka wada tago calayhi dam waxaa kaloo waajibaadka ka mid oo uu ka tegay oo sunayaasha uu ku daray dawaafu ulwadaac inuu qofkii xajiyey marka uu safrayo meeshii uu deganaa uu u socdaalayo inuu kacbada ku sagootiyo dawaaf intaasiba waajibaadkay ka mid yihiin sida muctamadkaa fi lmadhab musanifkuna wuxuu ku daray mustaxabaadka iyo sunanta ayuu ku daray kolley dee kitaabka saynu sheegnay masaa'il hayru muctamada ayaa ku jirta sunan lxaj halkan wuxuu kaga hadlayaa sunayaasha xajka sunayaasha wuxuu uga jeedaa arrimo qofka xaajkaah hadduu sameeyo uu ajar ka helayo hadduu ka tagana dembaabi maayo xajkiisuna waxba u noqon maayo inuu wax ku kabaana waajib kuma aha marka wa sunan lxaji sabcun buu sunan lxaji kaiiratu sunayaasha xajku way badan yihin wlmadkuuru minhaa hunaa sabcun had iyo jeer markaa tirada uu sheegay ay ka yar tahay intii ay ahayd xaqiiqatan waxaa la idhaahdaa kaiirat wاlmadkuuru minha huna kada inta halkan lagu sheegay waa sabcun sunaha koobaad alifraad weeye oo sida markaa loo xajiyaa waa saddex nooc shareecada kusoo aroortay alifraad waa qofku xaj qura oo cumra aanay la socon inuu xraamto ifraad baa kaadha waa keli yeelid oo xajkiibuu keli yeelay oo mid aanay cumra la socon buu ka dhigay nooca labaadna qiraan baa la idhaayo xaj iyo cumro ayuu hal mar wada exraamanaya marka way isdhex gelayaanoo acmaal cumro iyo acmaal xaj ma kala samaynaye acmaashii cumradu kuwa xajkunbay u dhex gelayaan oo dawaaf qura iyo sacyi qurayabaa ku filan qiraan baa kaana la dhahdaa nooca saddexaadna tamatuc baa la dhahdaa oo tamatucu waa inuu cumro qura qofku exraamto cumradiisa markuu dhammaysto wuu iska xalaaloobaya kadibna sanadkaa gudihiisa haddana uu xajiyo marka waa xaj iyo cumro aan isku xidhnayne kala go-an laakiin dee sanad qura gudihii dhacaya oo weliba dee cumradu ay horeyso xajku uu dambeeyo kaana tamatuc baa la idhaha saddexdaa siyaaboodba waa loo xajin karaa nabigu alayh الsalaatu wasalaam markuu ka warramay ciisa bnu maryam wuxuu uhi layuhilana bnu maryam xaaja aw muctamira aw muhniya beynahuma waxaa soo xajiyi doona ciisa bnu maryam isagoo xaj qura xraaman ama cumro qura ama cumro iyo xaj wada socda nebi ciisena shareecada uu ku dhaqmaya waa shareecada nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam markaa taasi waxay tusisay saddexdaa siyaaboodba ilaa yowm اlqiyaama in loo xajiyi karo oo saddexdaa mid ka mid aanu si gaara waajib u ahayn mid gaaroo la nasakhayna aanu jirin khilaafan libni cabaas walibacdi اlculamaa oo le ifraadka iyo qiraankaba waa la nasakhay waxaa waajiba tamatuca waay haddaba saddexda saddexduba ha banaanaadaane keebaa u afdalsan oo sunno ay tahay qofku inuu ku xajiyo madaahibtu way ku kala bal saxaabadiiba xataa isku khilaafay abubakar iyo cumar iyo xajka qura bay fadili jireen ibnu cabaasna waa kii halkan la soo fadhiyay ilaa waxaan ka baqanayaa in cadaab samada laydinkaga keeno rasuulkii ilaahay baa yidhi baan idin leeya idinkuna abubakar iyo cumar baa yidhi baad leedi oo masaladu ibnu cumar saa ka ibnu cumar saa ka lahaa marka madhabka shaaficiyadu isagu wuxuu qabaa saddexduba ha banaanaadaan xaj qura xaj iyo cumro wada socda cumro qura oo xajina uu ka dambeeyo laakiin waxaa afdala bay leeyihiin xajka qura oo alifraad oo kaa yidhi wa sunan alxaji sabcun alifraadu ee axaduha alifraadu wey ee alixraamu bilxaji waxdu xaj qura inuu xiraamto qofku laakiin maxay shardi uga dhigeen ifraadku inuu noqdo ka afdalkaa markuu xajka dhammaysta inuu cumraysto waa haddii marka xajka uu dhammaysto uu cumraysanayo ayaa xaj qura inuu xiraamto ay afdal tahay bay leeyihin haddii kale labada kale ayaa ka fadli badan waxaanay u deliishanayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin ahalla ama afrada xaj qura ayuu xiraamtay markii hore kadib buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka dulgeliyey cumrada uu ka dulgeliyey wa ahalla rasuulu llaahi bilxaj bay tihi caaisha waxaa kaloo ay leeyihin waxay ummaddu isku waafaqday ifraadku inuu bannaan yahay bilaa karaaha sababta u fadileen waa tar ahlulcilmi kale waxay fadilayaan tamatuca oo inuu cumraysto kadibna uu xajiyo bilaha xajka dhexdooda inuu cumraysto kadibna uu xajiyo waxay leeyihin waa kii nebigu uu dhiiri geliyey ee saxaabada uu amray ee uu sheegay haddaanu hadyiga wadi lahayn inuu xajkiisa nooca u bedeli lahaa almihi waxaa la isku khilaafsanyana de waa sida afdalkaa un laakiin dee saddexdu waa bannaayin saynu sheegnay watalbiyatu baa ka mida sunayaasha inuu talbiyadaysto labeyk allahuma labeyk oo eraye markaa tawxiid ah inuu akriyo qofku markuu xaraamto laga bilaabo waa inuu farabadiyo meel kastoo u marayaba weliba uu aadna ugu dhawaaqo gaar ahaan raggu oo qofka xaajkaina markuu bilaabo tuurashada jamrat اlcaqaba maalinka ciid اladxa yowm اnaxr ayuu jaraya ka cumraysanayaana markuu xajarulaswadka taabashadiisa bilaabee uu dee dawaafkii cumrada bilaabayo markaasuu talbiyada jaraya inta kaleo dhan uu wadaya wa dawaaf اlquduum baa ka mida sunayaasha dawaafka qofku markuu soo galo maka uu samaynayo oo se caaisha ay sheegtay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu maka galay xiina qadima tawadaأa uma طaafa biاlbeyt uu weysaystay kadibna dawaafku markiiba bilaabay haddaba dawaafu اlquduumku yuu sunno u yahay qofku hadduu yahay qof cumro soo exraamtay dawaafka uu dawaafayo marka uu maka tago dawaafu اlquduum lama idhaahdo dawaafkiisu waa dawaafkii cumrada de isagun baana u noqonaya dawaafu اlquduum sida sunnihii duhurka ka horreeyey haddaad masaajidka ku tukato sunni duhurka ka horreeyey iyo taxiyatulmasjid bay kugu noqonayaan waa yahay qofka mutamatica ee isaguna cumro qura soo exraamtay xajkan inuu ka dambaysiiyo doonaya awaafkiisu waa awaafka cumrada qofkan waayo markuu maka yimaado dawaafka uu awaafa awaafuquduum sunaa uu noqonayo waa qofka xaj qura ixraaman ama xaj iyo cumro wada socda marka awaafu اlquduumi liman lilmufridi wاlqaarini mid xaj qura ixraaman ama xaj iyo cumro wada socdo ixraamtay ayuunbaa awaafka uu awaafayaa markuu maka galo uu yahay awaaf اlquduum awaaf sunaa u yahay laakiin kii cumro ixraamtay dawaafkiisu muxuu noqonaya dawaafkii cumrada ayuu noqonaya awaaf اlquduum lama odhanayo wlmabiitu bimusdelifa habeenka tobnaad inuu musdelifa uhoydaa sunayaasha ka mida saynu sheegnay sida muctamadka ahy fi lmadhab habeenkaa in musdelifo loo hoydaa sunno maahay waa maxay waajibaadka xajka waa mid ka mida waxaa lagu kabayaa bidam dhiig baa lagu kabaya haddii laga tago marka goormaa la odhan karaa raxamuka allah goormaa la odhan karaa musdelifo uu hoydo markuu intee in la og joogo gabaldhac ilaa waa beri inuu joogaa ma shardiba maya nisfiga dambe ee habeenkaa wakti ka mida ilbiriqsiba ha noqdee hadduu musdelifo joogo ama uu dhex maro waajibkii intaasuu ku xaasilaya wa rakcata dawaafi labada ragcadood ee dawaafka marka la dhameeyo la dawaafo ayaa sunayaasha ka mida oo ilahay baa yihi watakhiduu min maqaami ibraahima musalla nebiguna calayh isalatu wasalaam markuu dawaafka dhameeyey intuu maqaamu ibraahim xagga kacbada iska xigsiiyey buu laba ragcadood tukaday marka inuu khalfulmaqaam ku tukado ayaa afdala hadday suurtoobi weydo xijriga inta yara ardaayane kacbada dhinaceeda haddii kalena masaajidka haddii kalena meel kaloo xaramka ka mida un intaaba waa ugu ansaxayn labada ragcadood walmabiitu biminan mino in loo hoydo ayaa sunayaasha ka mida goorma mino in loo hoydo habeenka sagaalaad habeenka sagaalaad ee subaxnimadiisa carafo loo baxayo mino in loo hoydaa waa waa sunne waayo rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu hoyday wax amarina ma jiro ayib in mino loo hoydo layaali ayaami tashriiq saddexda maalmood ciidda ka dambeeya habeenadooda iyagana musanifku wuxuu ku daray sunnayaasha tabacan liraafici sida raajixa النwwي رaحimه الlaه taعaلى uu تaصxiixiyey في الrawضة وغayriha ee muctamedkaayna waa maxay أyaamu تashriiqa habeenadooda mino in loo hoydaa inay tahay waajibaadka xajka mid ka mida horeynuu sheegnay marka habeenka badankiisa waa inu joogo وطawaaف الwadaaci baa sunayaasha ka mid a طawaaف الwadaacu saynu sheegnay sida muctamedka adiladuna tusinayso waajibaadka xajku ka mid yahe suno maaha rasuulka iبن cabaas wuxu uhi umira الناas an yakuna akhiru caadi bالbeyt dadka waxaa amar lagu siiyey markay safrayaan inay kacbada ku dambeeyaan macana ay ku dawaafaan ilaa anahu khufifa can ilxaaydi laakiin gabadhii xaydda iyada waxaa loo fasaxay dawaafka inay iskaga tagto mar haddii xajkeedii dhamaysto dawaafu ifaadihii ay la timi marka waa waajib hadduu ka tago haddii aanu masaafatulqasri weli gaadhin inuu ku soo noqdaa waajib ku ah haddaanu soo noqona saa u iskaga tagana lazimahu dam inuu neef qalo ayaa waajibku halkaa xaramka ku qalo goormuu awaafulwadaacu qofka waajib ku yahay waa markuu maka ka safrayo meeshuu u safrayaa meel dhow ha noqoto ama meel dheer oo dee safarkii tawiilka ah ha noqoto laakiin waxaa shardiya uun inuu u safrayo ilaa manzilihi halkii dee u deganaa walihaada qofkii xaajka ahaa hadduu jiddo u safrayo ama riyaad ama magaalooyinkan kale ama madiina isagoo xajkii dhammaystay la odhan maayo awaafulwadaac sii samee mar hadduu maka ku soo noqonayo awaafulwadaaca marka laga raba oo markuu maka ka googoosanaya dee meeshii uu ka yimi ha dheeraate ama ha dhowaate uu ku noqonayo marka waxaanu ka mid sa aynu sheegnay waajibaat اlxaj ayuu ka mid yihi waana waajib mustaqila weeye madax banaan oo xataa qof kastoo dee maka ka baxaya laga rabo